أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duurnimo in ka badan shan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday silsilado weeraro ah oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayaadka bay gado iyo shabeellada hoose machad etoobiyaan ah ayaa ugu baaqay maraykanka in dal madax bannaan uu u aqoonsado maamulka gaalaraaca ah ee somalilan dibadbaxyo lagu diidan yahay xasuuqa diyaaradaha turkiga ee soomaaliya ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya ku dhowaad saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay dagaalada ka socda dalka yemen iyadoo kumanaan ruux ay ka barakaceen goobaha lagu dagaalamay kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga bay iyo beelweynta tuni ama shangamaas ayaa kusoo idlaaday deegaanka doodaale ee hoostaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayadaasi xaflad lagu furayey faraca saddexaad rowdada almakaarim ee da-yarta lagu baro akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduuda wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buqa qable kusoo bandhigtay askar taayibiin ah oo ka soo baxay safka cadowga allah dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran in ka badan shan askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday silsilado weeraro ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan wilaayaadka baay gado iyo shabeellada hoose baay ciidamada mujaahidiintu howlgal qarax ah oo ay ka fuliyeen gudaha degmada diinsoor ayaa lala egtay saldhig ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka gado ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay weerar ku qaadeen xerada ciidamada kufaarta xabashida itoobiya ee degmada garbaharey dhanka shabeellada hoose qarax ay ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley ayaa lala eegtay goob ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana jira khasaare cadowga soo gaaray machad etoobiyaan ah ayaa ugu baaqay maraykanka in uu dal madax bannaan u aqoonsado maamulka gaalaraaca ah ee somalilan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinaya walaalkeen camaar cabdulqaadir xilli adis ababa ay xusulduub ugu jirto kala qaybinta soomaaliya ayaa maxadka itoobiyaanka ah ee honrifiyo waxa uu shalay baahiyey warbixin uu maraykanka ugu bandhigayo sidii uu u aqoonsan lahaa maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan aqoonsi la'aanta maraykanka ee somalilan ayay warbixintu ku sifaysay go'aan inta badan aan ku salaysnayn mabda'a sharci ama dan qaran oo cad balse ku qatama taxadar xaddhaaf ah iyo siyaasad duugowday oo ku dheggan qorshihii hore ee sheegayay in soomaaliya ay tahay dal keliya warbixinta ayaa maamulka taraam ku baraarujinaysaa in somalilan ay leedahay xeeb dheer oo ku dhow baabulmandab sidaas darteed ay lamaano muhiim ah u noqon karto maraykanka gaar ahaan dhinacyada amniga badda saadka iyo awoodda militariga murtad ciro oo booqasho ku jooga washington ayay warbixintu xustay in isla markii uu halkaasi gaarayba uu durbadiiba muujiyey diyaar u ahaanshaha in somalilan ay maraykanka siisa fursad militari oo la xidhiirta dekedda iyo garoonka magaalada istiraatiijiga ah ee berberaa hoonrifiyu waxa ay ku doodaysaa in tani ay siin karto washington beddel ama dheeraad ka baxsan jabuuti halkaasoo ay ku kulmeen dano militari oo ay ku leeyihiin dalalka maraykanka iyo shiinaha oo tartan aad u xooggani uu ka dhexeeyo warbixintu waxay diidaysaa in aqoonsiga somalilan uu si toos ah u noqonayo tusaale khatar ah oo ka dhalan kara kalago'yo kale oo ay wajahdo afrika doodan uu maxadkan itoobiyaanka ah ku taageerayo gooni ugoosadka maamulka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa salka ku hayso dana la xidhiira hergelinta damaca badeed ee itoobiya waxayna ku soo aadaysaa xilli wafdi uu hogaaminayo murtad ciro ay booqasho ku joogaan dalka maraykanka mahadsanid camar dibadbaxyo lagu diidan yahay xasuuqa diyaaradaha turkiga ee soomaaliya ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya waa kan walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani
mudaaharaadyadan ka dhanka ah faragelinta dowladda riddada turkiga ee ku hayso arrimaha soomaaliya ayaa maalintii saddexaad oo xiriir ah waxa ay ka dhacayaan degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolada dhaca koonfurta dalka soomaaliya dibadbaxyadan oo xoogoodu ay ka dhaceen degmada dhoobley iyo deegaanada kale hoos yimaada ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka qayb qaadanayay qeybaha bulshada ee deegaanadaas kuwaas oo wejiyadooda laga dheehan karay dareen caro fara badan leh isla markaana ku qaylinayay turkiga ha dhaco iyo turkiga dooni mayno
cabasho aan ka cabanayno uu ka yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhibaatada aynagu haysaan maanta meeshaan kuu soo baxnay oo turkiga marka waxaan codsanaynaa inay dhibaatada aynagu hayaan naga daayaan sababtaas waa waxaa weye dhib bay noo horseedaan meeshaan dowladdii iyo gargaar iyo aan dowladnimo ka sugaynay waxay noogu beddeshay gantaalo iyo madfax marka arrintaasaan cabasho iyo ka nahay oo dadweynaha iskugu soo baxeen degmada dhowley dadka shacabka haween iyo ragba waxaan u soo baxnay dhibaatada maanta oo nagu dhacday yaan aad oga xumaanay oon ka daqanaynaa oon ka dhiidhinaynaa wasalkama hubin wasalkama hubin wasalkama hubin xasan sheekh maxamuud hadda hadda xasan sheekh maxamuud hadda meel kasta oo joogto waxaan uga daaqayaa dagaal inay dagaalaan ay midoobaan guulaysigaa lagu soo duulay turkigii soo duulay shiraal idiinma qorahayo waa duulaan cad weeye bil gudaheeda boqol qof oo soomaaliya ay ku dhimatay gacantiisii waxaa laynoo soo adeegsanayaa madaxda federaalka ee hadda jirta waxaa weeyaan waa guulaysi soomaaliyay eryada iska qaada annagoo haweenka soomaaliyeed waxaan cabasho ka nahay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday ee xasan sheekh maxamuud ha dhaco iyo dowladda turkiga hooyooyinka soomaaliyeed alaamiga ku oynaayo dowladda turkiga ee qaybta ka ah duulaanka salibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya ayaa sii kordhisay dhibaatooyinka ay ku hayso bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dalka waxaana diyaaradaheeda dagaalka dowladdaas ay maalin walba guryahooda ku duqeeyaan bulshada muslimiinta soomaaliyeed diyaaradaha dagaalka turkiga ayaa dabayaaqadii bishii lasoo dhaafay iyo horaantii bishan sare u qaaday duqeymaha ay ka geysanayaan gobolada waqooyi bari soomaaliya iyo gobolada koonfureed arrinkaas oo hurdada u diiday bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed dowladda turkiga oo boob iyo bililaqa baahsan ku haysa khayraadka soomaaliya ayaa bannaanka soo dhigtay wejigeeda dhabta ah ee ay ku garab taagan tahay kooxda riddada soomaaliya ee xasuuqa bahalnimo iyo boobka hantiyadeed ku haysa muslimiinta ku dhaqan gobolada dalka soomaaliya iyadoona boorka uu soo xardhaday turkiga ee uu kusoo hoosgalay ay ahayd gargaar bani aadamnimo oo u yimid soomaaliya balse taas waxay ummadeenna muslimiinta soomaaliyeed dhaxal siisay gaajaansiin lacagahoodii shilin soomaaliga isticmaalayeen oo si kascada loo baabi'iyey barakicin iyo dhulboob iyo guryo dumin aad moodo deegaameysigii yuhuudda ay ka sameeyeen dhulalka barakaysan ee walaaleen reer falastiin iyo duqeymo bareer ah oo maalin walba uu turkiga ku beegsado bulshada soomaaliyeed ugu dambeyntiina dagaalkan qaawan ee turkiga ka wada waddankeenna ee ka dhanka ah bulshadeenna muslimiinta muddo intee la eg ah ayuu sii socon doonaa mise bulshadeennu waxay u duuban doontaa sidii ay hubka u qaadan lahayd isla markaana ee heeryada gumaysiga cusub ee turkiga ay isaga dulqaadi lahayd mahadsanid cabdulqaadir ku dhowaad saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay dagaalada ka socda dalka yemen iyadoo kumanaan ruux ay ka barakaceen goobaha lagu dagaalamay walaalkeen nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkan inoo eegaya in ka badan saddex boqol oo qof ayaa ku dhintay dagaallo culus oo maalmihii u dambeeyey ka dhacayay gobollada ticis iyo alxudeyd ah ee dalka yemen iyadoo boqolaal qoys ay guryahooda ka barakaceen dagaaladan ayaa u dhexeeyey ciidamada dowladda tabarta daran ee yemen iyo kooxda la baxday ansaarullah oo loo yaqaano xuutiyinta shiicada laba ilwareed oo militari oo ka tirsan ciidamada dowladda yemen ayaa sheegay in siddeetan iyo afar askari oo ka tirsan ciidamadooda ay ku dhinteen dagaaladii sabtidii axaddi dhacay dhanka kale afar ilwareed oo xiriir la leh xuutiyiinta ayaa xaqiijiyey in konton iyo toddoba ka mid ah dagaalyahanadooda xuutiyiinta ay ku dhinteen isla muddadaasi ciidamada nidaamka daaquudka yemen ayaa sheegay inay fuliyeen howlgallo militari oo ballaaran kuwaas oo ay ku sheegeen inay dib ugala wareegeen oo goobo dhowr ah oo ku yaala galbeedka magaalada tacis iyo koonfurta gobolka al xudeyda waxay sidoo kale sheegeen inay fashiliyeen isku dayo xuutiyiintu ay ku doonayeen inay ku soo galaan fariismaha ciidamadooda dowladda ee galbeedka tacis dagaalada dhulka ka socda waxaa barbar socda duqeymo cirka ah iyadoo askarta yemeniyiinta ay sheegeen inay fuliyeen saddex iyo toban duqeyn ah kuwaas oo lagu beegsaday goobo iskuruursiyo ah iyo gaadiid ay leeyihiin xuutiyiinta dhanka kale afayeenka militariga ee xuutiyiinta yaxya sariic ayaa sheegay in kooxdiisu ay soo rideen diyaarad sahan ah oo laga leeyahay sacuudi arabiya taasoo uu sheegay inay howlgal ka waday gobolka aljuuf ee waqooyiga yemen dagaalada ayaa sidoo kale sababay barakac ballaaran iyadoo boqolaal qoys ay ka qaxeen degmooyinka maqabnah iyo jabal xabishi ee gobolka tacis oo kuna hoydeen xero loogu talagalay dadka barakacay korarka dagaaladan ayaa kusoo beegmaya xilli xiisadda gobolka ay sii xoogaysanayso iyadoo yemen ay mar kale isu beddeshay goob dagaal oo weyn dagaalada iyo duqeymaha sii socda ayaa weli halis ku hayaa shacabka rayidka ah iyadoo laga cabsi qabo in khasaaraha dhimashadii dhaawac ay sii kororto haddii colaadda aysan joogsan mahadsanid abusheyba kulan ballaaran oo u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga bay iyo beelweynta tunii ama shangamaas ayaa kusoo idlaaday deegaanka doodaale ee hoostaga degmada buulafulay ee xarunta wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu kusii ambaqaadayo walaalkeen bashiir muxiyidiin abuu ayman deegaanka doodaale oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bay waxaa dhowaan lagu qabtay xaflad ballaaran oo lagu soo gebagabeynayay kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo beesha tuni kulanka oo socday muddo saddex maalin waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mas-uuliyiin ka soctay maamulka islaamiga ee degmada buulafulay culimo iyo waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee beesha tuni intii uu kulanka socday waxaa dhinac socotay dowro sharci ah oo lagu talagalay in beesha tuni ay ku qaataan duruus kala duwan oo sharci ah iyo muxaadaraad markii uu kulanka soo idlaaday nabadoonnada iyo waxgaradka beesha tuni ama shangamaas ayaa soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobnaa madasha ayaana laga akhriyey in beesha tuni ay adkaynayso ku dhaqanka shareecada islaamka waxayna ballan ku qaadaysaa inay ku difaaci doonto naf iyo maal adin iyo intiba lambar labo waxay beeshu dhammaan ummadda muslimka ay u caddaynaysaa in ay beri ka tahay falalka ashahladirnimada iyo ficilada gaalnimada ah ee uu doonayo maamulka ridida koonfur galbeed oo fadhigiisu yahay magaalada baydhabo lambar saddex hoggaanka dhaqanka beesha tuni wuxuu si dhow ula socdaa iskudayada guracan iyo ficilada foosha xun ee uu doonayo adowga si uu fidni kaga dhex abuuro qabaa'ilada walaalaha oo deriska ay leeyihiin beeshow beeshu waxay ballan ay ku qaadaysaa inay ilaalin doonto midnimada muslimiinta iyo safkooda kana hortegi doonto in iskastoo doonayso inay qalqalgeliso amniga iyo nabadda lambar afar beeshu waxay bogaadin iyo tahanidii oo ay u daraysaa islaan heliyada tawxiidka ee ku ribaadaya furimaha bariga afrika waxaan leenahay allaha baarakeeyo juhdigiinoo dadaalkiinna lambar shan beeshow waxay dhammaan qaybaha kala duwan ugu baaqaysaa si gaar ah dhallinyaradeeda inay u diyaariso allaha diintiisa inay difaacaan si ay u garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta
ugaas xuseen cusmaan dhaayo ugaaska beesha tuni ama shangamaas ee wilaayada islaamiga ee baay iyo qaar ka mid ah nabadoonnada iyo waxgaradka beesha tuni ayaa ballanqaaday dhaqangelinta bayaankii ay soo saareen bayaan oo beele reertun iyo hasaartii kulun oo wada tashi e runtii haddii nagada jihaadka bariga afrika ku socda garab istaag naf iyo maal insha allaahu raxmaan taasas ku waafaqsagna maha jazaakum allaahu khayr insha allaahu raxmaan intaynu mahnina wata diinsoor i baydhawo i burukabanidhawo intaynu shanta gama dita gama dooman malaagan yanay ona gobadan oo liikofe unana isha obeynigan inta isku doobanaano una weerarkaanoo diyaarangana wadanka intiuna furno una antaaganaan wadanka insha allah ilaahay dartis diinta ilaahay ummado ka hogaamin beesha tuni obaaya maanka dege intiuna wadanka un gaadaasay mayroodun kuweerarna un tilaabagaana aidaahi maylka shagay in firoo khifaafan wathigaalan wajaahiduu biamwaalikum waanfusikum nafbiina maabiina kigaana doge iyo kigaana yarba iska dalko afkaarko inta saarada maahayn
walaalayaalow beelan reertuni odayaasho geeka dhammaantay intaa ku kulmayin may lahaa lanwiin in lan yar ini gaalada isku dhowna diyaar mangihiidina ini gaaladaas naf'ii maalki biine oo maarna adduunyada aan la laabno gaaladun maarna yeeb handurmi iyo maarna inta hirgelanno reebta inun ka reebna diyaar angana maasha allah alxamdulilah allahu akbar allahu akbar allahu akbar ugu dambeyn sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan sheekh abu muslim ayaa kelimaad u badnaa dardaaran u jeediyey nabadoonnada iyo waxgaradka beesha tuni ee kulanka ka qayb galay waxaad ballan qaadeen oo bayaankiinana uu ka muuqdo bayaankiiniina aad ku tiraahdeen oo uu ka muuqdo oo maxaanku yidhaahdaa ood ku ballanqaadeen diinka inaad u helisaan deegaanadiina aad ilaalisaan cadowga inaad wiilashiina ka ilaalisaan shareecada ilaahay subxaana wa tacaala dhabahaan inaad u dhaqangelisaan idinkuna diinka ilaahay inaad barataan oo maxaanku yidhaahdaa aad noqotaan saxaabadii nebi maxamed waddaday mareen inaad martaan oo nebi maxamed aad ku dayataan inaad ka dhabaysaan baa laydinka rabaa oo sidiisa aad u filisaan allah idin barake marka waxaa dardaarankaasi waa midka koowaad midka labaad waxaan dardaarmayaa allah idin barakeeyo beeshiinna waxa weeyaan runtii wacdara la yaab leh ayaa na tusiseen deegaanadiina way ka muuqdaan oo bulshadii dhan baa ka muuqata allah idin barakeeyo allah idin xifdiyo amiin ahaya allah idin xifdiyo allah idin ilaaliyo allah idin barakeeyo ugu dambaynna wiilasha idinku aad dhasheen ood ballan qaadeen cadowga sufuuftooda ku jira maanta waa waa la soo qulqulaya qabiil waliba wiilashoodii bay ka soo saaranayaan idinkuna arrinkaas inaad ka dhabaysaan gaalada way baxaysaa xabadda ugu dambaysa mujaahidiintu yay ilmaha galaafanin oo cadowgu duufsaday ka soo saara saba u noqda war ka soo baxa la yidhaahdo hub hadday la yimaadaana waa loo lacagaynaya kulankan ayaa ka mid noqonaya dadaalada lagu xoojinayo xidhiirka maamulka wilaayada islaamiga ee baay iyo qabaa'ilka dega deegaanada iyo degmooyinka wilaayadan waxaana kulankan kulamadii ka horreeyey hore u dhex maray mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay iyo waxgaradka iyo nabadoonnada beelaha garre iyo eelaay ee dega wilaayadan kaasoo ugu dambeyn beelaha ay balan ku qaadeen ka qayb qaadashada jihaadka ka socda bariga afrika iyagoo xusay in naf imaal ay ku bixinayaan mahadsanid abu ayman xaflad lagu daafurayey faraca saddexaad rowdada almakaarim ee da'yarta lagu baro akhriska iyo qoraalka ayaa lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga galgaduud walaalkeen marwaan moxamed ayaa warbixinta warkan inoo haya waxay ahayd xaflad si heersare ah loo soo agaasimay oo lagu qabtay degmada xiindheere ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taas oo lagu daafurayey farcii saddexaad ee rowdada almakaarim litarbiyati alatfaal wa icdaadi al ajaal rowdadan oo ah goob tacliimeed oo lagu barbaariyo ubadka yaryar ayaa diiradda saarta barida farta akhriska iyo qaar ka mid ah mutuunta cilmiga iyadoo sidoo kale xoogga la saarayo tarbiyada akhlaaqda wanaagsan iyo dhisidda caqiido suuban xafladda daafurka rowdadani waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimaauddiin iyo waalidiinta ardayda kuwaas oo si weyn u muujiyey farxaddooda iyo taageeradooda ku aadan furitaanka rowdada ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay sheekh cabdimaalig oo ka mid ah culimmada wilaayada isagoo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay furitaanka rowdada almakaarima allah subxaanahu wa tacaala ayaa awalan wa aakhiran mahadsan rowdadan raggii furay iyo gabdhihii furay iyo maskaxdii lagu furay cid kasta oo laheyd waan u mahad celiyeynaa bacd allaahi subxaanahu wa tacaala waa nidaam idaare leh oo hadda ay noogu horreydo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay miro dhaliyo khayr iyo horumar iyo sida uu u bilowday iyo sida xuduurkoodu yahay ilaahay inuu qalbigooda diinta ugu xaadiriyo intaasaan allah weydiisanaynaa subxaana wa tacaala waxaan leeyahay marka macallimiinta ilmahan gacanta ku haaya ilaahay gacantiina ha barakeeyo waxaa hedaf idin idiin tahay la rabaa ilmaha akhlaaqdooda inaad hagaajidaan sababtay tahay qofka haddii akhlaaqdiisu hanaag hagaagto wax badana u hagaagaya waa aas-aasiyaadka kaliya oo qofku ka noolaado waaye marka waa inay hadaf idiin ahaato ilmaha akhlaaqdooda intaasi kadib waxaa madasha laga jeediyey warbixin faahfaahsan oo ka hadlaysay rowdada taas oo iftiimisay dadaalada lagu bixinayo tarbiyada jiilka soo koraya روضة مقعيدة هدي أن كهر مرو روضة المكارم لتربية الأطفال وإعداد الأجيال روضة أقسام تكون هدي أن وحكشيو كو قسم القراءة والكتابة لو قسم تحفيظ القرآن الكريم سدح قسم تحفيظ المتون العلمية أهداف الله أساسي روضة هدان وحكشيو كو تربية النشء تربية إسلامية cunuggii yara in lagu tarbiyeeyo tarbiyada islaamka labo iktishaafu mahaaraati lmucalimaad gabdhaha mucalimaadka shaqadooda in la faydo macalinimo inay waxbari karaan dadka mid ka mid ah waalidiintii ka soo qaybgalay xafladda furitaanka islamarkaana carruurtooda ka qoray rowdada ayaa halkaasi kelimad ka jeediyey bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaalihi wasaxbihi wasalam waxaanahay waalidiintii waana soo dhoweyhaynaa rowdada waana ku faraxsannahay maadaama ciyaalkii dhidhinahayo xaafadda un waxba aan ka qabin haddana qur-aan loo dhigayo oo wax la barayo waana soo dhoweyhaynaa waana ku faraxsannahay waana dadaalaynaa oo casharkooda waa ku dadaalaynaa sidii lagu soo dadaala iyakoo faaruqana diri ma doono insha allah rowdada almakaarim litarbiyati alatfaal wa icdaadi alajyaal waa goob waxbarasho oo iftiin u noqotay bulshada kuna tallaabsatay dadaal muuqda oo lagu dhisayo jiillaha aqoon akhlaaq iyo caqiido sugan waxayna door muuqato ka qaadatay barbaarinta ubadka yaryar iyagoo isugu daraya cilmi iyo tarbiyo suuban iyadoo la rajaynayo inay sii ahaato meel lagu barbaariyo jiil waxtar u leh diintooda iyo ummadda muslimiinta mahadsanid marwan maamulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa degmada buqa qable kusoo bandhigay askar taayibiin ah oo kasoo baxay safka cadowga allah sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen saadiq muumin yaasiin xasan fiidow oo caan ku ahna nacli iyo axmed cabdi xundowe oo loo yaqaano fanax waa laba askari oo toobadkeenayaal ah oo kasoo baxay safka murtadiinta iskuna soo dhiibay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana lagu soo bandhigay tawxiidkana loogu qabtay degmada buqaqable axmed cabdi waxa uu si gaara uga tirsanaa booliiska kooxda ridada wuxuuna ahaa taliya unug u qaabilsanaa aruurinta canshuuraadka halka yaasiinna naclana uu ka tirsanaa maamul goboleedka gaalaraaca ah ee hirshabelle ee waxayna shaqadiisu ahayd nadaafadda degmada buulaberde labadan askari ee taa'ibiinta ah ee ka soo baxay safka murtadiinta ayaa si cad u sheegay inaanay dib ugu laaban doonin falkii gaalnimada ahaa dhanka kalena baaq toobadkeen ah u diray murtadiintii ay ka soo tageen magacaygu ah axmed cabdi xundu nuur ama la yaqaano naanaystiina tahay ganey ama fanaxsaa la yaqaana muddo oo sanad ah adiga xamaraan joogay waxaan ka shaqaynayay dhagax iyo buloketi saa loo yaqaanaba dhalinyar badan oo meeshaas kala shaqeynayna baa igu dhacday ciidan baa la qorayaa shan boqol oo doolar lacag a qaadanaynaa nakeen sidii aan ku baxay muddo adiga oo lix bilood aan tababar aaday saddex bilood xeri golden meelaha liigu tababaray saddex biloodna waddanka turkiga tababar kusoo qaatay waa lii keenay waxaan lii keenay balcada liigu bedelay waxaa liigu dhahay boolisaa tahay balcadaa joogeysaa cashuurtahay wax baa aruurinaysaa halkaa tale unugadaa ka ah muddo siddeed bilood aan meesha ka shaqeeyey waa liiga soo bedelaa dala ikasoo taro afgooyo xamar aa lii keenay markaa lii keenay hadaa sidii oo xagga uu shaqaynayso balcad uu shaqaynaysa inta uu shaqaynaysa tare unagi marba adaa ah cashuurtan adaa arurinaysa liigu dhahay sidii a shan bilood muddo shan bilood aa ka shaqaynayay markii dambe waan kasoo tagay walaayada isku soo dhiibay weligeyna wadankayga wuxuu ahaa jiray buuqa qable halkaas baa kusoo wax bartay macalinnimadeydii iyo ilaahay kuma daraaday adiga faryaamada aan meesha kusoo bartay buuqa qable ahayd horta oon xagga xamar la aaday marka wadankaas shaqaawo aadi maahayn hadda inaan horta nimankaas aan galana ma ahayn laakiin jini jikaada ku duufsadana layiri saaxiibayaashii ay u duufsaday falkaas waa fal ilaahay kuma daraadee oo adiga iska cadoo gaalnimo ah inay kasoo tagaano oo walaayada islaamka iskusoo dhiibaano ana maanta farxad iyo kalgacayl baa liigu soo dhabeeyey waxba hadda ilahi kuma daraa xumaana kalma kulmin walaayada islaamka bismillaahi raxmaani raxiim anigoo ah yaasiin xasan fiidow oo lii yaqaano yaasiina nacle waxaan ka imaaday buulo burte ayaan ka imaaday shalay waxaan la shaqay jiray magaalada buulo burte aan ula shaqay jiray duqa magaalada coomi sharaawe ayaa ii imaaday anigoo iska joogo alxamdulilaahi wuxuu yidhi lacag boqol doolar ayaa lagu siinayaa ma shaqaynaysaa boqolka doolar toos waxaa lii siiyey laba iyo toban bilood toos lii siinaya boqolka doolar shaqada boqolka doolar liigu siinayen waxay ahayd nadaafadda buulo burte sidaas la adligeed laba iyo toban bilood markaa boqolka doolar lii siinayay bishii saddex iyo tobanaad boqolkii doolar way iga jarteen konton doolar ay i siiyeen kontonkii doolar aniga kuma shaqay karaan dhahay markaan sidaas aan ugu soo tagayna waxaan ogaaday inaan gaf aan ku dhacay gafkii aan ku dhacayna muslim ayaan ahay gafkii aan ku dhacay ilaahay baan ugu toobad keenay inuu ilaahay mar dambe ii laabin dan adduunyo way dhammaataa inaan daf gafkaas dan adduunyo ilaahay mar dambe ii laabin ayaan ugu toobad keenay walaalahay waxaan u imaaday mujaahidiinta ayaan u imaaday magaalada waxaan joogaa buq qabla ayaan joogaa waxaa laigu soo dhaweeyey gacanaba furan weji furan naxariis iyo si lamid ah ayaa laigu soo dhaweeyey aad iyo aadaan ugu faraxsanahay anigoo walaalahay aan la joogo aad baan ugu faraxsanahay iyo sida iisoo dhaweeyeen dadka iga dambeeyo ilaa midka ah waxaan ugu baaqayaa inay kasoo tagaan gafka iyo qaladka ay ku dhacaan ay ka toobad keenaan walaalahood muslimiinta ay u imaadaan ayaan ugu baaqayaa askartan toobadkeenayaasha ah ee lagu soo bandhigay degmada buqa qable ayaa ku biiraya tirada saraakiisha iyo askarta ay isku soo dhiibaya wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kuwaasi oo lagu soo bandhigayo towxiidkana loogu qabanayo degmooyinka iyo deegaano ka tirsan wilaayada mahadsanid saadaq guud ahaana dhegaystayaal warkii duurnimo ee aad alandalus ka dhageysanayseen maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu